maujeedaa addoonta miyaa la raacini mise kii xortaabaa la raacinoo boqol baa lagu dhufan halkaas marka addoonka waxaa looga qiyaas qaatay oo lagala xugum dhigay addoonta addoonta haweenayda ah ayaa addoonkii ragga ahaa looga qiyaas qaatay oo lagala xugum dhigay macnaha qiyaaska waa u tegi doonaaye waxaa la yidhaahdaa yacni asal farac la haleeshiiyo xugumkana lagu haleeshiiyo cillo ka dhaxaysana darteedna loo haleeshiiyo taasaa la yidhaahdaa asalku macnaha waxa weeyaan nasku ku tusay waxa weeyaan addoonta addoonta markay sinaysato ciqaabta la ciqaabayaayo inay konton jeedal tahay saasay aayaddu kutusay soo maha asalku kaas wey faraca loo la dul saarahaye lagala xugum dhigayana waxa weeyaan waa addoonkii addoonkii baa lagala xugum dhigi cillada ka dhaxaysana waxa weeyaan waa riqiga addoonnimada wey maxaa yeelay tan addoonta ah sababka midda xorta ah loola ekaysiin waayey waxa un weeyaan oo keliyay ku kala gedisan yihin wax kale kuma kala gedisne waxay ku kala gedisan yihiin oo xugumka ka bedelay waa addoonnimada addoonnimadii iyada xugumka midda xortaa ee haweenayda ka bedeshayaa isagana laga helay isaguna waa addoon iyaduna waa addoon yacni marba haddii cilladii xugumka lagu xidhay tanna laga helay isagana laga helay isku xugun baa marka laga dhigay waxaa dhihi marka addoonka addoonka zinaystay addoonka zinaystay xugumkiisu waa konton jeedal maxaa daliilu ah qiyaasan cala alama addoon addoontaa looga qiyaas qaadan oo ay aayaddu ku tustay qiyaaskaas marka ayaa waxaa lagu khasisay cumuumkii aayadda qur'aanka ee azaniyatu wazaaniy wazaanidaas qiyaaskaa khasisay wazaaniyatuna waxaa khasisay naska aayaddii qur-aankeeda sheegi jirnay facalayhina nisma cala almuxsanaat azaniyatu bay khasisay wazaaniina qiyaaska ninka addoonka a looga qiyaas qaadanayo addoonta ee isku xugumka laga dhigay qiyaaskaasaa khasisay azaaniyda dambana halkaa wey marka meesha macnaha waxa weeyaan uu sheekhu miaalka inuu kaa siiyo uu doonayo xoogaa qiyaaska haddaan la baahsanayn sucubaa laga maadmoodaa macnaha inuu ku jiro laakiin qiyaaska markaan u tagna insha allahu tacala way iska cadaan dib ugu soo laabta markaan qiyaaska tagno ayb miaalu taksiisi lkitaabi bilqiyaas qawlu tacaala azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidi minhumaa miata jald husa waxaa lagu waxaa lagu khasisay cumuumkaas biqiyaasi alcabdi addoonkii qiyaas qaadasho looga qiyaas qaato addoonkii azaani ee zaaniga ahaa cala alamati addoonta looga qiyaas qaato dusheeda fii tansiifi alcadaabi cadaabka kala badhidiisana ciqaabtaa laga wadaa cidaabka ciqaabtii iyo xadda la xadayay kala badhideedana looga qiyaas qaatay maadaama addoontii cadaabkii addoonta cadaabkii midda xorta ah loo kala badhay yaa isagana lagu haleeshiiyey oo ciqaabtii la marin lahaa midka xorta ah ayaa isagana loo kala badhay tansiif alcadaabi bimacnaa tansiif alxaddi walciqaab saasaa laga wada iyo walikhtisaari gaabsi calaa khamsiina jalda yacni konton jeeda lagu gaabsado cala almashhuuri sida macnaha caanka yacni boqol jeed in lagu gaabsado konton jeedal oo keliyeed isaga xukumkaa wuxuu ku qaatay can ariiqi alqiyaas amada oo addoontuna waxay ku qaadatay can ariiq annas aayadda qur-aankay ku qaadatay labadooda marka taksiiskood labadoodaba cumuumkii hore galeen midna cumuumka waxaa soo saaray nas aayad qur-aana midna waxaa soo saaray qiyaas baa soo saaray saas macnaha waxa weeye laga wada wa miaalu taksiisi sunnati bilkitaab intaa waxaan kaga soo baxnay kitaabka qur-aanka yani aayaadka qur-aanka afartii halkaasaan kaga baxnay wamiaalu taksiisi sunnati bilkitaab sunnada cumuumkeeda oo la khasiso oo kitaab lagu khasisaayo yani qur-aanka lagu khasisaayo qowluhu sal alay slam wey nebigu sal lay slam oo dhahdu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuululah alxadiid yani iqra lxadiida wuxuu nebigu leh sal lay slam waxaa lay amray inaan dadka la dagaalamo ilaa ay ka qiraan shahaadateynka ka qiraan saasaa lay amray cumuumku marka wuxuu ku tusayaa dadka inaan la daynaynin oon dagaalka laga daynaynin gaalada ah ilaa ay islaamaan soo saas maa ilaa ay islaamaan saasuu xadiidku tusaya hadday isdhiibaan xataa hatay xataa hadday jizye ogolaadaan oo yidhaahdaan war gibir baan bixinaynaaye yacni waxa weeye dagaalka naga daahay xadiidku wuxuu kutusayaa inaan laga daynayn xataa fii hadihi alxaala waxaa khasistay marka aayaddan qur-aanka khusa biqawlihi tacaala cumuumka xadiidka waxaa lagu khasisay ilahay odhaaduu yidhi qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa bilyawmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaab xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saagiruun macnaheedu aayaddu waxay leedahay la dagaalama kuwa ilaah iyo maalinta aakhira midna aan rumaynin wuxuu ilaahay xarimayna aan xarimaynin iyo rasuulkiisu diinta xaqaana aan ka diin dhiganaynin kuwaa la dagaalama kuwaasoo ahlulkitaabka ah ahlulkitaabka ah ilaa ay jizyada bixiyaan weliba gacan dullaysan ay ka dhiibaan ilaa ay gacan dullaysan jizyada ka dhiibaan la dagaalama rabbilahi subxana wa tacala aayaddu markaa la dagaalankooda waxay ku istaajisay oy dagaalka kaga joojisay jizyada bixinteeda sooba hadday jizye ogolaadaan dagaalkaa laga joojiyay laha aayadda xadiidkuna muxuu lahaa cumuumkiisa ilaa ay shahaadateynka qiraan oy islaamaan waxaa soo gudagelaya marka cumuumka xadiidka xataa hadday jizye ogolaadaan in dagaal lagu wado laakiin aayaddaa waxay soo reebtay xaaladda ay jizyada ogolaadaan in dagaalka laga joojinayo sidaas wey macana taksiisku macnaha waxa weeyaan aayaddo dhan kuma jire wuxuu ku jiraa xataa yucdu ljizyata can yadi wahum saagiruun oo xadiidkuna wuxuu kutusayaa xataa hadday jizye bixiyaan inaan la daynaynin ilaa ay islaanimaan oo waxaa lagu dayn karaa un islaannimo aayadduna waxay kutusaysaa iyagoo gaalaa in la dayn karo hadday jizye ogolaadaan aayadda marka khusuuskeedaa la qaadan cumuumka xadiidkana waxaa lagu gooni yeelayaa xaaladda aysan jizye ogolaanin xaaladda aysan jizye ogolaanin sidaas weyaan weliba qolada jizyada ogolaanaya ee macnaha jizyada lagu daynayo waxa weeyaan waa ahlulkitaabka qolyaha kale xataa jizye lagama ogolaanayo ayib sidaas wey waxaa iyadana la mid a oo loo mia lagu mihaalin karaa xadiidka nebiga sal lla alay waslam uu leeyahy maa ubiina min xayin fahuwa mayit yacni neef nool wixii laga gooyo waa bakti neefku isagoo nool haddaad cad ka goyso barhida ka goyso bakti buu noqonaya shayga laga gooyo wuxuu dooni ha ahaa dhogor ha ahaado laf ha ahaado wuxuu dooni ha ahaado cumuumku saasuu soo gelaya waxaa khasisaysa ilahay qowlkii subxana wa tacaala uu yidhi wamin aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaatan wamatacan ilaxin ujeeda yani dhogortii iyo suufkii iyo yani waa kuwaasaa laga soo reebaya kuwaasaa laga soo reebay mana oo iyaga neefka oo nool haddii dhogorta laga gurto ma soo gelayo oo nijaas ma noqonayo yani waxa weeyaan mayd mayd ma noqonayo waa bannaan tahay macnaha ayadaa marka khasistay xadiidka isaga sidaas weya waxaa kaloo iyadana miaal saddexaad looga dhigi karaa xadiidka nebigu sal lay slam uli laa yaqbal llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada ilaahay salaad mid idinka idinka mida salaadiisa ma aqbalo hadday weysadu ka jabto ilaa uu weysaysto ama biyo ha haysto ama yuusan haysanin cumuumka kaas soo ayaa soo gelay ama biyo ha haysto ama biyo yuusan haysanina mar hadday weysadu ka jabto ilaa uu weyse helo waxba laga aqbali maayo salaada laga aqbali maayo waxaa khasistay qawluhu tacaala fain lam tajiduu maaan fatayamamuu saciida ayiba oo macnaha xaaladda biyola'aantu ay jirto iyadu kuma jirto xaaladda biyola'aantu ay jirto iyadu kuma jirto oo adoon weyse qaadanin baa tukan oo tayamum baad ku tukan macna aayaddu marka cumuumka xadiidkai khasistay yani waxa weye miaal baa iyadana looga dhigi kara wa miaalu taksiisi sunnati bisunna sunadii oo la khasisay miaalkeedu waxa weye sunno lagu khasisay xadiid xadiid khasisay wey qawluhu sal alay slam nabigu oo dhahdu yidhi fii ma saqat isamaau alcushru fii ma shay dhexdii saqad ay waraabisay assamaa'u roobku u waraabiyey alcushru toban meelood marka loo qaybiyey meel ka mida yaa dhexdiisa ahaatay yani yaa ka waajibaysa beertii baxaysay wey yani dalagii soo go-a haddii samadu waraabiso oo roob waraabiyo oo aan takaaliif lagu waraabinin oo roob iska waraabiyo zakada ka go-aysa markaad goosanayso zakadiisu waxa weeyaan toban meelood marka loo qaybiya meel ka mida wixii ku go-ay toban meelood markaad u qaybisa meel ka mida ayaa zaka ahaan loo bixinaya xadiidka saasuu kutusaya fiima saqat isamaau alcushru ayib cumuumka marka fiima saqat isamaau waxaa soo gudagelaya oo macnaha waxa weeye geli lahaa haddaan nas kale la heli lahay waxaa geli lahaa waxaa kuu soo go'ay ama ha yaraado ama ha badnaado haddii xataa waxa weeyaan ay toban kiilo kuusoo go'aan waa inaad kiilo bixiso saasuu cumuumka soo geli lahaa oo xad ma laha waxa sakadu ku waajibayso waxaa khasisay khusa waxaa lagu khasisay biqowlihi sal lla lay sl nebigu oo dhahduu yidhi laysa fii maa duuna khamsati awsiqin sadaqa yani laysa albiru buu halkaa ii qoray nusakda ay ku tahallaayo waa qalad khada madbaci aw laysa ma uusan ahaanin fii maa duuna khamsati awsuqin shan ratirar wixii ka yar sadaqatun sadaqa ma ahaanin xadiidku wuxuu yidhi shan wusqi waxaa kuu go'ay ee kuu soo baxay ee samadu waraabisay hadduu ka yar yahay zakaba kuma waajibayso sooma khasisin marka kii hore waxaa ka muuqday ama waxa kuu go'ay ha yaraado ama ha badnaado kanna wuxuu ku yidhi haddii uu ka yar yahay shan wusqi waxa kuu soo go'ay zakaba laguma laha wuu khasisay marka ka hore marka wuxuu waxaa lagu daynayaa oo xukumkaa zakadu ay ku waajibaysaa cushrigu ku waajibayaa wixii samadu ay waraabisay shan wusqina ka badan kanna wuxuu ku tusayaa oo suurada uu soo reebay ay tahay haddii ay shan wusqi iyo wixii ka yar zaka kuma waajibayso sidaas macnaa waxa weye uu xadiidku u khasisayaa midka hore wusqiga marka waxa awsuqa waxaa la yidhahdaa yacni lixdan saac baa alqaadaa wusqi la yidhahda yani waa halbeeg waxbay waxay ku beegi jireen soomaalida waxay la yidhahdaa ratirar ba iska dhan ratirar saas yeelata iska yidhahda ayib marka xadiidka hore dambe midka hore uu ka ka khaasan yahay midka horea caama midka dambea marka khaasan mas'alada marka lasoo gebagabeeyo waxa weeyaan zaka un waxay ku waajibi dalaga go-aya waxay uun zaka ku waajibaysaa wixii uun shan wusqi ka badan wixii laakiin ka yar yacni waxa weeyaan ama shan wusqiba ah shan wusqi wixii ka yar waxba kuma waajibe ayib walam ajid buu sheekhu leeyahay miaalan miaal umaanan helin litakhsiisi sunnati bilijmac xadiidka nabiga sal lla alay slam oo ijmac lagu khasisay miaal uma hayo buu sheekhu leeyahay miaal bay ku miaaliyaan laakiin laa adri waxaa laga yaabaa sheekha agtiisa inuu muctarad ka yahay laakiin miaal bay ku miaaliyaan miaalkaasi wuxuu yahay xadiidka nabiga sal lla alay wasalam uu dhihi jiray xadiidkii bi'r macuuna ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shayun biyuhu waa daahir wax nijaaseeyana ma jiro soo caama biyuhu waa daahir waxaa soo gudagelaya cumuumkaas biyuhu haddii midabkoodu isbedelaan haddayna isbedelin hadday uraan haddaynan urin ina almaaa tahuurun laa yunajihu shay waa caam cumuumkaa markii uu jiro oo uu nasku saa ugu soo arooray ayaa culimmadu waxay ku ijmaaceen oo ay isku waafaqeen haddii biyaha awsaaftooda saddexdaa mid ka mida isbedelo inay jaasoobayaan awsaafta saddexdaa waxa weeyaan midabka iyo dhadhanka iyo urta mid ka mida hadduu isbedelo inay biyuhu nijaasoobayaan waa ijmaac ijmaacaasi marka wuxuu khasisay cumuumkii uu ku tusaya xadiidka ina almaaa tahuurun laa yunajisu shay oo wuxuu ka soo bixiyey haddii ay biyuhu isbedelaan ilan suurada hore ina almaaa tahuuru laa yunajisu shay hadday isbedelaan xataa xadiidka waa soo geli soo ma waxaa soo bixiyey haddii ay isbedelaan marka waxaa soo bixiyey ijmaacaa soo bixiyey ijmaaca ayaa soo saaray oo khasisay miaalkaasaa lagu miaaliyey miaalka ayaa lagu miaaliyaa wallahu aclam bisawaab waa laisku waafaqsanya horta masalada ijmacda xadiid daciif baa kusoo arooray laakiin xadiidkaas xadiid la cuskan karo maaha waxaa laga yaabaa in ijmaaca mas'aladaas ama uu sheekhu bushinayo ama xagga taksiiskaba uu ka bushinayo maxaa yeelay laa shaka inuu arkay oo kutubta usuulka uu ku arkay laakiin waxaad moodaa macnaha waxoogaa in maarata la qadari karo inuu macnaha agtiisa uu ka yahay yani mushkil laakiin miaalka unbay kutubta macnaha waxa weyan usuul ku miaaliyaan wa miaalu taksiisi sunnati bilqiyaas sunada nabiga sal lay slam oo qiyaas lagu khasisay iyadana miaalkeedu waxa weye qawluhu sal lay slam nabigu uu yidhi albikru bilbikri jaldu miatin wa taqriibu caamin albikru bikrada bilbikri bikrada kale ka zinaystay yani bikro bikre ka zinaystay jaldu miatin boqol jeedal ayaa ahaaday iyo wa taqriibu caamin iyo sanad la caydhiyo yacni mid bikra ah oo nikaax u hordhicin nikaax hore aan guursanin hadduu zinaysto waxaa lagu samaynayaa boqol jeedalla waa lagu dhufan waddankana waa laga caynin oo taqriibu caaminta macnaha sidaas wey dhulku dadkiisa yaqaano o dhan waa laga caynin sanad buu soo maqnaan markaa kadib buu soo noqon karaa maxalushaahidku marka waxa weeyaan albikru bilbikri jaldu mia boqol baa la jeedli boqol ayaa la jeedli hadduu addoon yahay iyo haddii uu yahayba yacni waxa weeyaan xor yahayba cumuumka xadiidku sidaasuu keenayaa addoon iyo xorba inay soo galeen maadaama uu zinaystay bikranaya ayib sidii aayaddii oo kaleeto wey marka hadday marka zaaniyad tahay oy haweenay tahay bikro ah addoonna ah hadday tahay oo ama ah aayadda qur'aankaabaa khasistay xadiidka oo aayaddaynu soo marnay facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab baa xadiidka khasistay siday aayaddii horeba u khasistay waxaa ku yimid marka addoonkii ninka ahaa addoonkii ninka ahaa ee aan horay u guursanin zinadana ku dhacay isaga maxaa lagu samay ma boqol jeedal baa lagu dhufan waynu soo marnay inaan lagu dhufanayn inaan lagu dhufanaynin oo lagu dhufanayo nis konton in lagu dhufanayo maxaa daliilo aan konton lagu dhufanayo qiyaas xaggee looga qiyaas qaatay qiyaasan cala alama addoontaa looga qiyaas qaatay oo aayaddu caddaysay qiyaaskaasaa marka wuxuu khasisay cumuumka xadiidkan albikru bilbikri jaldu mia wa taqriibu caam qiyaaskaas ninka addoonka addoonta looga qiyaas qaatay ciqaabta kala badhideedana looga qiyaas qaatay qiyaaskaasaa wuxuu khasisayaa xadiidkan khasisaya siduu aayaddiiba u khasisay yacni aayaddii iyo xadiidku waa isku mid wey hal qiyaas unbaa labadaba wada khasisay macnaha sidaas un wey aayaddii haddaad fahantatanna waa iska baxdibir khusa waa la khasisay biqiyaasi alcabdi khusa waa la khasisay xadiidkaas biqiyaasi alcabdi addoonka qiyaas qaadashadiisa cala alamati addoonta looga qiyaas qaatay fi tansiifi alcadaabi xadda macnaha kala badhideeda waaliqtisaari iyo gaabsi calaa khamsiina jalda konton jeeda lagu gaabsada cala almashhuuri sida caankee la yaqaano macna intaa waxaa kaga soo baxnay alcaamu waalkhaas meelaha yacni mawaadiicda aadka iyo aadka ugu qiimo badan bay ku jiraan cilmi usuul fiqiga marka la yidhahdo maxaa yeelay haddaadan saas yacni waxa weeyaan aadan u garanaynin oodan kala hagi karayn nusuus fara badan baa fooda isaga kaageli fooda isla gelayaan mana kala qaban karti oo jeeda maxaa yeelay labada nas hal shay bay kusoo wada arooreen kanna waa diidan yahay xukunka waa u diidan yahay kanna waa u ogolaanaya maxaad ku samayn marka maxaad ku samayn waxaad ku samayn lahayd marka haddaadan garanaynin waxaad u dhihi hadalkii ilahi waa iska horyimi hadalkii nabiguna waa isjiiday yaa kala qaban halkaan baa istaagi culimaana wareerisay iyo yani diintii baan ku wareernay iyo aayaadkii iyo axaadiistii baanu ku wareernay iyo halkaasay marka sheekadaadu macnaha wax weyaan ay maraysa laakiin haddaad garanayso si loo kala hagaayo macnaha waxa weyaan markaa waa fududahay halkan wuxuu ka gelayaa waa dilaalaat lalfaad baan weli ku dhex jirnaay almulaqu walmuqayad almulaqu walmuqayad tacriifu lmulaq almulaqu luqatan waxaa la yidhahdaa did lmuqayad mulaqa waxaa la yidhahdaa almursal shayga markaa dabarka laga sii daayo oo aan shay lagu xidhin xadhig lagu xidhin seetan lagu xidhin faraha laga qaado ayaa la yidhahdaa mulaq alaqa albaciira baa la yidhahdaa markuu xadhigga ka sii daayo ama seetada kasii daayo la yidhahdaa almulaq bimacna almursal baa la yidhahda marka asalka shay la sii daayey did lmuqayad muqayadkana uu keeni doonaayo waxa la yidhahdaa shay la xidhay shay la xidhay ama lugtaa laga xidho ama gacnaha laga xidho shayga haddii la xidho ama xadhigga lagu xidhay macnawi ha noqdo ama xisi ha noqdo haddiiba shayga la xidho waxaa la yidhahdaa muqayad baa la yidhahda min alqayd baa laga keenay yani xadhigga alba tacriifu lmulaq almulaqu luqatan waxa la yidhahda did lmuqayad baa la yidhahda midka la xidhay macnaha ka soo horjeedo midka la sii daayo oo seetada laga furay ah ayaa mulaqa la yidhaahdaa wasilaaxanna waxaa la yidhaahdaa maa dalla wixii kutusaa cala alxaqiiqati xaqiiqada wixii kutusaa la yidhaahdaa bilaa qaydin isagoon wax lagu xidhin isagoon xadhig loo samaynin xaqiiqada wixii ku tusaayay mulaq baa la yidhahda waxaa la yidhahdaa xaqiiqada wuxuu ka wadaa daatada shayga daatadiisa hadduu kelimadu ay ku tusto kelimadu lafdigu hadduu shayga daatadiisa ku tuso asagoon u baahanin qeyd kale iyo in wax kale la raaciyo ama wax kale lagu xidho ayaa waxaa la yidhaahdaa mutlaqa la yidhaahda misaalkeeda ka qawlihi tacaala ilahay odhaadiyoo kaleeto weye fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa dihaarka markuu ka hadlay fataxriiru raqaba dushiisa waxaa ah qoor xoraynteed maxalushaahidku waxa weeyaan raqaba qoor haddii lagu yidhaahdo waxaa laga rabaa qoor xoraynteed qoor xoraynteed yacni ruux xorayntii ruux addoon ah xorayntii baa lagaa rabaa haddii lagu yidhaahdo raqabadaasi kelimadaa raqaba ah waxay ku tusaysaa daato ayay ku tusaysaa wax la socda oo kelimadaa lagu xidhay oo ama la yidhi raqaba mu'minad ah ama raqaba kaafira ah ama raqaba dheer ama raqaba gaaban ama raqaba madow ama raqaba cad midna lama odhanin yacni kuwaa dambe een sheeg sheegayna marka waa quyuudda quyuudda wey haddii mid la raaciyo oo waxun lagu xidho tilmaan lagu xidho sifo la raaciyo wuxuuna hadda lagu xidho muqayid buu noqon doonaa haddii laga daayo oo waxba aan la raacininoo kelimadu shaygii asal ahaan loo dejiya daatadiisii ay ku tusaysana mutlaq baa la yidhaahdaa mutlaqa saasaa macnaha laga wadaa iyo muqayad isaga iyo caamka waxbaa udhexeeya waxoogaa way isu ekaan way isu ekaan laakiin waxay ku kala gedisan yihiin mutlaqu hal fardi unbuu qaadanay laakiin caamku afraaddiisoo dhan buu wada qaadan maalan haddaan ku idhaahdo akrimi alinsaana insaanka karaamee insaanka karaamee haddaan ku idhaahdo macnaheedu waxa weeyaan xukumkaa karaamaynta ah waxaad siisaa insaan meeshaad ku aragtaba fardi kasta oo insaanka ka midood aragtaba xukumkaa karaamayntaas sii afraaddii marka caamka oo dhan baa xukumka wada qaadan laakiin haddaan ku idhaahdo akrim rajulan nin karaamee nin karaamee haddaan ku idhaahdo rajulan ma ka laazimaysaa oo miyaa laga fahmayaa nin walbood aragto inaad karaamayso nin walbood aragto kulli rag oo dhan inaad karaamayso mise hal mid unbaad karaamayn hal unbaad karaamayn saas wey hal unbaad kara marka mutlaqu daato unbuu ku tusi hal daato ayuu ku dhacayaa cumuum kuma tusayo laakiin yacni caamku isagu wuxuu ku tusayaa afraad fara badan oo hal xugum wadaagtay mutlaquna wuxuu ku tusayaa fardi ku dhex jira ajnaas isaga la mida ajnaas isaga la mida ku dhex jira maalan akrim rajulan baa lagu yidhi nin raggaas ninna lagaagama soo qabanine laakiin ninkaad adigu ka doorato karaamee haddii sidaa marka lagu yidhaahdo aad kulligood intaad isu wada marto xukumkii karaamaynta aad wada siisaaye maadan fulinin wixii lagu amray maadan fulinin baynamaa haddii lagu yidhahdo akrimi alinsaana kulli inaad wada karaamayso lagaa rabo oo hal nin bas haddaad ka karaamayso aadan macnaha waxa weye xukunkii gudanin caamka iyo markaa mutlaqa yani waxa weeyaan yani faariqaasa udhexay maa dalla wixii ku tusaa la yidhahdaa cala alxaqiiqati xaqiiqada macnaha daatada laga yuu ka wada shaygii shayga daatadiisa wixii ku tusaa la yidhahdaa bilaa qaydin isagoon wax lagu xidhin yacni isagoon sifo la raacinin oon xadhig macnawi aan lagu xidhin xadhig macnawiya isagoon lagu xidhin ka qawlihi tacaala ilahay odhaadiisa oo kaleeta uu yidhi fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa ninkii waladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة يعني دشوض وحا قور حرينتين تحرير الرقبة مركا ليلي آيادو مين الشيء قورتا حرية ليلي يروحا حرية ليلي ما مسلم با مؤمن ميا شرط ميا إنه مؤمن هاي مس كافر حتى ولا حرين كرا ما لبا مس ندقنا حتى ولا حرين كرا ma wen yahay ma cad yahay raqabo un baa layidhi haddana raqabo oo dhan meel alla meeshaad ku aragtaba xoreen laguma dhihi oo taa cumuum bay noqon lahayd ee laakiin waxaa lagu yidhi uun hal raqabo raqabooyinkaa faraha badan ee addoommada ah ee jira mid uun mid unka hore sidaas bay macnaheed tilmaan kale oo lagu xidhayna ma jirto muqayad bay noqon leeda haddii lagu dhihi lahaa maalan fataxriiru raqabatin muminatin maalan sida qur-aanka meel kale kusoo aror fataxriiru raqabatin mu'minatin raqabadii oo mutlaq ahayd waxaa lagu xidhay in ay ku tilmaaman tahay tilmaanta iimaanka in tilmaantaa laga helo waxaa lagu dhihi maalan akrim rajulan saalixan nin saalixa karaame rajulan waa waa mutlaq haddana waa la qayday oo waxaa lagu qaydoo lagu xidhay ninkaad karaamaynayso xukumka aada siinayso bishardi waa inuu nin saalixay haddaad nin faasiqa karaamayso ma aadan fulinin amarkii lagu siiyey akrim rajulan saalixan baa lagu yidhi laakiin akrim rajulan haddii lagu yidhaahdo ninku ama saalixaada ama yuusan ahaanayna waa soo gudagelaya mutlaqa iyo muqayadku saasay kala noqon doonaan oo macnaha waxa weeyaan wabididdiha tatamayazu alashyaa yacni muqayadka markaad garatana mutlaqana waad garan mutlaqa iyo muqayadku macnaha waxa weeye mutalaazimaan fakharaja waxaa baxay biqawlina odhahdeenna markaan nidhi maa dalla cala alxaqiiqati xaqiiqada wixii ku tusa markaynu nidhi alcaamu baa baxay liannahu yadullu wuxuu ku tusayaa cala alcumuumi buu ku tusayaa laa calaa mutlaqi alxaqiiqati faqad yacni daato keligeed daato keligeed kuma tusaye cumuum buu ku tusayaa xaqiiqada macnaa daatu ka wada sheeg wa kharaja biqawlina waxaa baxay bilaa qaydina waxaa baxay almuqayadu midkii sifo lagu xidhay ama shay la raaciyey oo la daba dhigay oo xadhig lagu xidhay midkaasaa baxay tacriifu lmuqayadi muqayadkii buu marka daba dhigay almuqayadu luqatan waxaa la yidhaahdaa maa jucila fiihi wixii lahe wixii dhexdiisa la yeelay qaydun xadhig yacni dabar oo min baciirin neef geela iyo wanaxwi wixii la mid a waxaa dii baciirun muqayadun wa baciirun mutlaq macnaha neefka hadduuna xadhig ku xidhnayno waa mutlaq hadduu xadhig ku xidhan yahayna waa muqayad kan maxaa muqayad loogu magacaabay ratiga xadhig baa lagu xidhaa laakiin mutlaqeenna meeshan jooga xadhig laguma xidho xadhig ha raadini waxaad raadisaa laakiin sifa raadi tilmaan dabataa la raadi raqabatin mu'mina rajulin saalixin ujeeda imra'atin faasiqa yacni waxa weeyaan waa in sifa ay daba taalo sifadaasaa marka xadhiggiisii seetada dhan ee lagu sheegahayo waa middaas macnaha waxa weye sifadaa daba dhacay doonta wey macnaha ayib maa jucila fiihi qaydun wixii qayd la yeelaa la yidhaahdaa oo min baciirin iyo wanaxwiya neef geel iyo wixii la mid ah ayaa muqayadka la yidhahdaa waa luqa ahaan wey wasilaaxan waxa la yidhahda maa dalla cala alxaqiiqati lafdiga daatada kutusaa la yidhaahdaa biqaydin maca qaydin isagoo weliba uu yacni la socdo yacni qayd uu la socdo uu la socdo xadhig la socdo sifa wax uu ku xidhan yahay oo uu daba yaallo daatadii oo wax la socdaan hadduu ku tuso waxaa la yidhaahdaa muqayad baa la yidhahdaa waa kuwaynu miaalinayno macnaha kuwaynu miaalinayna ee faraha badnaa ayaa macnaa miaalo ka qawlihi tacaala ilaahay odhaadu yidhi oo kale weeye fataxriiru raqabatin mu'mina meel qur-aanka ka mid yacni midda horena waxay fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa fii suurati almujaadala yacni aayaadkii dahaarka ka warramay fataxriiru raqabatin mu'minatinna ilaahay wuxuu ku qaydoo ku xidhay markuu ka warramayey yacni qatliga wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khaطa'an waman qatala mu'minan khaطa'an fataxriiru raqabatin mu'mina halkaas wey labadooduba waa kafaaro wey midna kafaaro waxay ka tahay dil nin dil galay oo ruux muslima dilay yay kafaaro ka tahay midna kafaaro waxay ka tahay nin haweenaydiisii dihaaray oo yidhi hooyadii baad igala mid tahay dhabarka hooyadii baad igala mid tahay isagana kafaaro yacni iyay midna u tahay middii marka dihaarka kafaaradu ahayd waxaa la yidhi fataxriiru raqabatin oo laguma qaydin mu'mina middii qatliga kafaarada u ahaydna waxaa la yidhi fataxriiru raqabatin mu'mina oo waa la qayday sidaas way macnaha fakharaja waxaa baxay biqawlina quyida aan idhi biqaydin baan umalanaysa fakharaja biqawlinaa qaydin waxaa baxay almutlaqu baa baxay yacni biqaydin meeshuu ka yidhi oo tacriifka uu ku daray waxaa baxaya mutlaqa oo mutlaqa iyo muqayadku waa labada macna iska soorteeda wana alcamalu bilmutlaq mutlaq iyo muqayad markaynu garannay waxaa xusid mudan haddii kelimadu ay iskaga soo aroorto iyada oo mutlaq ah wax qaydana uusan nusuusta ku soo aroorin baabka lagagama hadlo iyadoo mutlaqa unbay soo aroortay weligeed iyadoo qaydana muqayadana nusuusta lagugama arag meesha lagaga hadli maayo iyadoo nusuusta waxay ku soo aroortay muqayad uun ah oo weligeedba iyadoo mudlaqa ma soo aroorin iyadoo la daba yaallo wax ku xidhan yihiin mooyaane ayadana baabkani kama hadlayo baabkani wuxuu ka hadlayaa kelimo ama lafdo soo aroortay oo nusuusta ku soo aroortay marna iyadoo muqayad ah marna iyadoo mutlaq ilaan taa unbuu ictiraad imaan karaa midda mutlaqee weligeed ba uusan muqayad ku soo aroorinna oo janno lama siinin oo yani waxa wey wax badanoo la siinin baa hadhay oo macnaha waxa weeyaan adduunyadii baan xataa lawada siinin oo wax yar laga siiye xisigaa lagu khasiseeya waxaa ka la mida iyaduna aayadda qur-aanka ilaahi subxaana watacaala markuu xaramka ka warramayey wuxuu yihi yujbaa ilayhi samaraatu kulli shayin wax walba midhihiisa oo dhan ayaa xaramka xaggiisa loo keenaya yujba ilayhi amaraatu kulli shay baynamaa aan ognahay midho fara badan oo adduunka ka baxa oon xaramka la geynin soo ma jiraan waxaan ku garannay oo naskaa lagu khasisay waxaa lagu khasisay xisigaa lagu khasisay yani waxa weye nusuustaasoo dhan ayaa loo degsan karaa wa miaalu takhsiisi bilcaqli yani walilmunaasaba xadiidkii xalita aan maraynay ahaa macnaha waxa weeyaan yahaween oramid waa garan maayo xabatu sawdaa dawaaun min kulli daa dawaaun min kulli daa xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay culimmada qayb ka mida waxay leeyihiin xisigaa khasisay xisigaa khasisayoo waxaa la helay cudurro fara badan oo ay macnaha waxa wey inay dhib u geysata mooya ayna daawo u noqonayn marka xisigaa khasisay halkaasi macnaha waxa weeye niqaashka xadiidka qolada ka niqaashisa halkaasi ka soo gelayaan macnaha ayib wa miaalu takhsiisi bilcaqli caqliga oo lagu khasisay mitaalkiisu waxa weeye qawluhu tacaala allahu khalaqa kulli shayin allahu khaaliqu kulli shayin alla wax walba midka abuuray wey kulli shayin kullidu waa min alfaadi alcumuum fa ina alcaqla caqligii marka dalla wuxuu ku tusiyey calaa ana daatahu alla daatadiisa tacaala koraya hayra makhluuqatin inay tahay yacni kullada marka la yidhaahdaay kulli marka la yidhahda wax ka baxaya ma jiro haddana maca daalika xukumkaa isaga oo in wax walba la abuuray ah daatada ilahi subxana wa tacala ma soo gelayso ilahi subxana wa tacala daatadiisu makhluuqa ma ah isagaa khaaliqa ma soo gelayso aawey daliilka ka bixiyey marka ilan anugu kulla shayin baan fadhiyaay daliilka bixiyey aawey haddaad tidhaahdo caqligaa saaray caqligaa saarayo caqligaa wuxuu keenayaa in makhluuq yacni waxa weeyaan kulli aan makhluuq la wada noqon karaynin ee laabudda khaaliq makhluuqani ka wada yimaadaan inuu jiro oon isaga la abuurin wa ilaa waxaa dhalanaysa masalada yidhahdaan atasalsul wax aan dhammaanaynin oo isdaba socda kan haddii la abuuray kanna waa abuuray kanna yaa abuuray kanna yaa abuuray tasalsul bay yidhahdaan addawru watasalsul bay yidhahdaan waxaan dhammaan lahayn caqligu marka ma ma ogolaanayo waa in meel shaygu uu ku dhammaado uu leeyahy kasoo bilowdo marka khaaliqaa laga wada yimaadaa khaaliqa laakiin isaga cid abuuray ma jiro masalada waxaa sugaya marka leeyihiin caqliga caqligaa lagu gatay wa min alculamaa culimada waxaa ka mida man yara qolaa diidana waxay leeyihiin xisiga iyo caqligaba intaad dhinac naga dhigtaan markii hore ee ilaahay uu lahaa subxaana wa tacaala allahu khaaliqu kulli shayin wax walba ulumuusa jeedina qasadkiisaa wuxuuba ahaaba khaas buu ka waday oo waxay ku magacaabayaan alcumuumu almuraadu bihi alkhusuus markiisii horeba cumuum buu ahaa lafdiga caam ahaa laakiin shaarica wuxuu ka watay khaas buuba ka watay tudamiru kulla shayin biamri rabbiha kulla shayin lafdigu waa caam laakiin shaaricu markii horeba wuxuu u watay khaas shay khaasu ula qastayey qolyahaasaa odhanaya oo macnaha waxa weeyaan yacni caamun caamun uriida bihi alkhusuus wa khaasun uriida bihi alcumuum meeshay ka imaanaysa wy markaas oo macnaha waxa weeyaan altakhsiisu bilcaqli waaltakhsiisu bilxisga ayay diidan yihiin usuuliyiinta qayb ka mid wa min alculamaa culimada waxaa ka mida man yaraa qolyo arkaya ana maa khusa wixii lagu khasisay bilxisi waalcaqli laysa inuusan ahaanin min alcaami lmaksuusi caam la khasisay maba aha bay leeyihi wa inamaa huwa waxa weeyaan uun min alcaami caam buu ka mid yahay alladii caamkaasoo uriida oo loola jeeday bihi isaga alkhusuusu loola jeeday markiisii horeba khusuus shay khaasaa loola jeeday ee ma- lafdiga sida laga fahmaya marka horeba maqsadka shaaricu ma ahayn maxaa yeelay id ilmaksuusu midka la gooni yeelay ee la khasisay lam yakun mu uusan ahaanin muraadan mid loo jeeda ma ahaanin cinda almutakalimi wala almukhaatabi iyo midka lala hadlayo midna min awali اlamri markii horeba ee shaaricu oo hadalkan ku hadlayey ka uu u jeedinaya hadalkana caam inuu ka fahmo mu uusan u qasadkiisu ahayn isaguna muusan ula qastin caam muusan ula qastin hadalka ee khaas buu ula qastayoo tudammiru kulla shayin biamri rabbiha wax khaasa unbay halaagtay yujba ilayhi amaraatu kulli shayin shay khaasa yacni waxa weeyaan oo midho midho oo dhan aan ahayn yaa la keenaa qasadka shaaricuna saasuu ahaa ruuxa uu la hadlayana saa inuu ka fahmo markii horeba ugu talagalay ee wax caama markii hore ma ahayn biliin maan ayib min awali اlamri wa haadihi midani sheekhu wuxuu leeyahy wahaadihi midani xaqiiqatu alcaami caamka xaqiiqadiisa weeye alladii caamkaasoo uriida loola jeedo bihi isaga alkhusuusu loola jeedo yacni caam markiisii horeba khusuuska loola jeedo waxaa la yidhaahdaa sh- lafdi caam ah laakiin markii hore lagu hadlayeyba caam aan loola qastin masalan waxaa lagu misaaliyaa aayaadka qur-aanka ilaahi subxaana wa tacala wuxuu yihi am yaxsuduuna annaasa aataahum allahu min fadlihi am yaxsuduuna annaasa annaasa waa caam soo maa yani waxa weeyaan al baa ku jirta haddana maca daalika shaaricu wuxuu ula qastayey nebi moxamed salawatullahi wasalaamu calayh am yaxsud ila yuhuud baa laga hadlayey am yaxsuduuna annaasa ma nebi moxamed bay xasdayaan salawatullahi wasalaamu calayh saasaa laga wadaa bay leeyihi waxaa kaloo loo deliishadaa iyadana aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum qaala lahum annaasu caamkaas waxa uun laga wadaa ninkii nucaym ibnu mascuud ahaa ee qisadii axzaab wey nucaym mise waxay ahayd soo iyada mahayn ah, axzaab bay ahayd. yacni ninkii intuu abu sufyaan warka ka keenay nebiga u keeni jiray salawat ee saxaabada inuu cabsiye isku dayey ninkaasaa laga wadaa oo warka soo tabiyey ee dad badan maysan ahayn shaaricu markuu leeyahay marka aladiina qaala lahum nnaasu cumuum kama wadee nucaym ibnu mascuud unbuu ka wadaa tafsiirkaa waxaa wat- wata qataada iyo cikrima ayaa wata macnaha waxa weeyaan caamun uriida bihi lkhusuus waxaa laga wadaa markiisii horeba qasadka lafdigiisu caam ha ahaado laakiin qasadkaagu inaad khaas baad ula qastaysaa shaaricu khaas buu ula qastaya walow lafdigiisa caamba ha laga fahmee sidaasaa laga wada wallahu aclam wasala allahuma wasalama calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل واحد منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس waxaan kusoo dhex jirnay khaaskan kusoo dhex jirnay ama taksiiska Een, adilada mukhasisaadka la yidhaahdo ee wax khasisa naska caamkaa khasisa ayaan kusoo dhex jirnay sheekhu marka waa kii usoo qaybiyey mukhasisaadka qayb mutasil ah iyo qayb munfasil ah qaybtii mutasilka ahayd waa kii ka sheegay istitnaha iyo shardiga iyo sifada qaybtii mutasilka ahayd munfasilka ahayd buu soo gaadhay wuxuu iyadana inoo sheegay alxisu waalcaqlu waasharcu xisigii iyo caqligii ayaynu ka soo baxnay qaybkii saddexaad oo mukhasisaadka munfasilka ah ka mid ah ayaa caawa darsigeenu ka bilaabnay wa ama atakhsiisu bisharci yacni sharciga oo laysku khasiso wey mukhasisaadka munfasilkaa waxaa ka mid ah altakhsiisu bisharci wa ama atakhsiisu bisharci sharciga oo lays oo lagu khasiso naskii caamka ahaa fa ina alkitaaba kitaabka qur-aanka iyo wasunnata sunnaduba yukhasasu waa la khasisi kullun minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ah bimidlihimaa iyagoo kalea lagu khasisay iyagoo kale nas iyagoo kalea mid kasta mid isagoo kale abaa khasisay wa bilijmaaci ijmaacuna wuu khasisay mid kastoo ka mid ah waalqiyaasi qiyaasna waa lagu khasisay isagana macnaha waxa weeye kitaabka qur-aanka ah waxaa khasisa qur-aan isagoo kalea aayaadka qur-aanka aayaad qur-aan ah khasisi kara waxaa kaloo khasista sunnada nebiga sal alla alay wasalam waxaa kaloo khasista ijmaaca culimmada waxa ilan ijmaacu adiladu ka mid ah sida inoomaa doonto waxaa kaloo khasisaa alqiyaas afartaa qur-aankay khasisaan xadiidkana waxaa khasisa xadiid isagoo kale qur-aankuna waa khasisaa ijmaacuna waa khasisaa qiyaaskuna waa khasisaa qismada meeqaa ka soo baxaya marka sideed baa soo baxay sideed ayaa mase ka soo baxay intaasu macnaha wax way ka wada marka afar waxay ka soo baxayaan meeshuu ku leeya yukhasasu kullun minhumaa bimilihimaa afar baa ka soo baxay yacni waxaa ka soo baxaya kitaabkii oo kitaab lagu khasisay iyo kitaabkii oo sunno lagu khasisay soo laba maa sunnadii oo sunno lagu khasisay iyo sunnadii oo kitaab lagu khasisay afartaasaa ka soo baxay afarta kalena waxay ka soo baxaysaa kitaabkii oo ijmaac lagu khasisay iyo kitaabkii oo qiyaas lagu khasisay sunnadii oo ijmaac lagu khasisay iyo sunnadii oo qiyaas lagu khasisay tirada marka qaabkaas u geli doonaa sheekhu markuu miaalinayo sideedaba mid mid buu u miaalin doonaa qayb uu dhihi doona de miaal uma helin mooyaane ayb miaalu taksiisi lkitaabi bilkitaab halkaa nusqadayda ciddii haysata wuxuu leeyahay miaalu taksiisi alkitaabi wاsunnati waa khalad wey khalad mabaciya inuu yahay baan umalaynaya tabacaadka yani nusaka kale waxay qorayaan u jiraan miaalu taksiisi alkitaabi bilkitaab cid uu qoraya ma jiraan waa qoraya sooma asaasaa sax miaalu taksiisi alkitaabi kitaabka khasisidiisa la khasiso bilkitaabi kitaab lagu khasiso yani qur'aan qur'aan khasisayo wey miidaalkeedu waxa weeyaan qawluhu tacaala wاlmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثata quruu kuwa la furay ee haweenka ah way sugayaan oo ma guursan karaan ilaa saddex duhri ay ka qaadanayaan way sugayaan oo ma guursan karaan yani ciddaday ku jirayaan ilaa saddex duhri ay macnaha waxa weye ka buuxinayaan marka muطallaqaad wey maxalu shaahidku kuwa la furay waa kelimo caama wey waxaa soo gudagelaya oo cumuumkaasi uu qaadanayaa marka hore taa la furay ama ha ahaato mid lala guri galay ama midaan lala guri gelin ama ha ahaato mid uur leh ama midaan uur lahayn ha ahaato mid macnaha waxa weeye uu ka yimaado macnaha waxa weye caadadu ka timaado midayna ka imaanin waalmudallaqaatu marba haddiiba la furayba saddex macnaha duhri bay sugi cumuumku sidaas wey markii cumuumka aayadda uu ku soo arooray yaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yani sheekhu wuxuu yihi khusa biqowlihi tacaala hadalkan ilahay baa aayadda lagu khasay uu alla leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhun famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha macnaheedu waxa weeye kuwa ilaahay rumeeyeyow markaad mu'minaadka aada guursataan markaa kadibna aada furtaan gabdho mu'minaada intaad guursataan haddaad furtaan intaydaan taabanin oydaan la aqalgelin idinkoon is arag haddii intaad guursataan intaydaan is arag aada furtaan wax ciddaa oy idiin tirsanayaan ma jiro saas way aayadda macnaha wax ciddaa oy tirsanayaan ma ay jirto su-aashay suwidiintala waxay tahay marka gabadhan aan lala gurgelin ee ninkii guursaday ee caqdiyey aynan is arag caqdiga bese uu ku dhacay markaa kadibna la furay mudallaqa ma tahay mise ma aha waalmudallaqaatu ma soo gelaysaa waa soo gelaysaa maxaa yeelay mudallaqa wey haddana maca daalika xugumka inay saddex duhri sugta ama qaadanayso markaa la furaba ayadu macnaha way iska guursan kartaa inay muddo sugto uma baahna waxba ma cid tirsanayso cumuumkaa hore marka walmudallaqaatu ah waxaa ka soo saartay aayaddan dambe oo ah macnaha waxa weeyaan inaysan haweenayda aan lala aqalgelin oo ninkii guursaday aan aynan is arag markaa kadibna uu furay in aysan iyadu ciddo tirsanaynin saddex duhrina inaysan sugaynin markaa la furaba macnaha waxa weeye way guursan karaysaa macnaha cumuumkii marka aayadda hore waxaa khasistay middan dambaa waxay ka soo saartay gabadha macnaha waxa weye aan lala aqalgelin mid kaleetuna iyaduna qayb bay ka soo saartay ilaan cumuumka afraad badan baa ku jirtay soo ma ah aayad kalena iyadana afraad kale ka soo saartay aayaddaas oo waxa weeye iyaduna wa uulaatu laxmaali ajaluhu ajaluhunna an yadacna xamlahunna kuwa uurka leh iyaga ajashooda iyo madashooda ayna guursan karin in- inay sugaan waajibka ku ah waxa weeyaan intay uurka ka dhigayaan mudallaqo wey uur bay leedahay waana la furay ma saddex duhri intay ka qaadanaysa inay sugtaa waajiba sida walmudallaqaatu yatarabasna ay cumuumkaasi ku tusay maya cumuumka haddii ay aayad kale iyo daliil kale aan la heli lahayn way geli lahayd laakiin daliil kalea ka soo reebay oo iyada waxaa la yidhi uurka intay dhigayso unbay macnaha cidda tirsanaysa cumuumkii hore marka aayaddan dambe iyadana ka soo saartay sidaas way macnaha wax weyn marka kitaab qur-aana aayad qur-aana ayaa aayad qur-aana khasistay aa fara badan yihiin yani waxaa la mid ah walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna haweenka mushrikaadka ha guursanina ilaa ay ilaahay ka rumeeyaan ilaa iimaan laga helo meel kalena allah subxaana wa tacaala waa ka ku leh وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني محصناتك أهل الكتاب هوين إذا يهودية أما النصرانية ده إيه هدنا محصنات ده ولا قوسكرا وصو مشركات ما ومشركات أهل الكتاب ومشركين mushrikiin wey meelo badan buu qur-aanku u adeegsaday inay mushrikiin yihiin haddana maca dalika waa la guursan karaa hadday muxsano tahay bisharti ayib walaa tankixu lmushrikaati ilaahay sooma dhihin mushrikaatkaaba sooma gelayso way gelaysaa laakiin waxaa ka soo saaray aayaddaa kalaa soo saartay oo macnaha cumuumka ka soo bixiso oo khasistay sidaa daraaddeed mushrikaadka waxaa loola jeeda aan la guursan karin qolyaha aan ahlulkitaabka ahayn qolyaha ahlulkitaabkana waa la guursan karaa waxaa ku tustay oo soo reebtay aayadda dambe wlmuxsanaatu min aladiina uutu lkitaaba min qabli aad buu qur-aanka ugu badan yahay macnahaas oo kale marka taksiisu lkitaabi bilkitaab kaas wey mithaalkeedu wa mithaalu taksiisi lkitaabi bisunna kitaabka khasisidiisa oo lagu khasiso sunno xadiid macnaha xadiista nebiga lagu khasisa mithaalkeedu waxa weeye aayaatu lmawaariid wey aayaadka dhaxalka kusoo arooray ka qawlihi tacaala ilahay odhaahda yidhi oo kaleeto yuusikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi luntayayn yuusikum allahu alla wuxuu idin dardaarmaya idin amraya fii awlaadikum carruurtiinna dhexdooda lidakari midlu xadi luntayayn maclushaahidku waxa weya fii awlaadikum awlaadikum waa caam soo maha maxaa yeelay waa jamac lagu macrifeeyey idaafo awlaadikum sidaa dar min alfaadi siyaq alcumuum buu ka mid aha awlaadda marka waxaa soo gudagelaya marba hadduu walad yahay xugum dhaxal buu leeyahy dhaxal buu yeelan walad mar hadduu yahay waxaa marka cumuumkaasi soo gelaya marka hore haddaan khusuus laheli daliil khasa la heli lahayn waxaa geli lahaa yacni hadduu waladkaasi gaal yahay hadduu muslim yahay hadduu lab yahay hadduu dhadig yahay hadduu isaga laftiisuba gacanku dhiigla yahay oo macnaha uu wax dilay kulli waa geli lahayen xadiid nebigaa marka soo aroray sal alay slam uu nebigu leeyahay laa yariu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru lmuslima yani muslimku gaalka ma dhaxlo gaalkuna muslimka ma dhaxlo xadiidkaasi wuxuu khasisay yani cumuumkii laga fahmayey fii awlaadikum carruurtu inay dhaxal wada leeyihiin gaal ha ahaadeen ama islaam ha ahaadeen xadiidku wuxuu soo reebay qaybtii gaalada ahayd oo kuwaas iyagu inaysan waalidiintood dhaxlaynin ayuu xadiidku bixiyey ma dhaxlayaan kuwa xadiidka nebigaa marka soo reebay salawatullahi wasalaamu calayh aayadduna waxay ku baaqi ahaanaysaa cumuumkeedu oo fii awlaadikum ku baaqi ahaanaya hadduusan waladku gaal ahayn taasuu ku baaqi ahaanaya waxaa kaloo iyadana khasisay xadiidka nebiga sal lla alay wasalam laa yaritu alqaatilu shay-an xadiidka laisku khilaafsan yahay saxadiis yacni midka wax dilay waxba ma dhaxlo hadduu wiilkaagii yahay ama gabadhaadii ay tahay oy gacan ku dhiiglato ay ku disho iyadu ama isagoo ku dilo waxba ma dhaxlay fii awlaadikum soo waladkaygii ma ahaa aayadda cumuumkeeda waa geli lahaa laakiin xadiidba nas kalaa soo arooray naskaasaa diiday oo iyada dhinac u dhigay oo dhaxalkii u diiday marka yani waxa way takhsiisun bacda cumuumin wey sunna weeyaan aayad qur'aana weeye waxaana khasisay xadiidka nabiga sal allahu alayh wasalam takhsiisu lkitaabi bisunna sidaas weeyaan yani waxaa la mid a xadiidkii yani misaalkii xalintaan soo marnay sheegaynay ee nabigu dhihi jiray sal allahu alay wasalam wauxilla lakum maa waraa'a dalikum markii haweenkii la guursan aan la guursan karin laga soo warramay xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum fi suurati nisa gadaal dambe waxaa la yidhi markii haweenkii la tiriyey wauxilla lakum maa waraa'a dalikum intaa lasoo sheegay waxaan ahayn waa laydin baneeyey inaad guursataan waxaa soo galaya marka uxilla lakum maa waraa'a dalikum marka la yidhaahdo in yacni laysu geyn karo gabadh iyo habaryarteed guur laysugu geyn karo halnin wada guursan karo gabadh iyo eedadeed in laysu geyn karo cumuumka waa soo gelaya leanna intii lasoo sheegay kuma jiro waa maa waraa'a dalik laakiin xadiid nebi baa soo arooray sal alay slam uu nebigu leeyahay laa tunkaxu lmar'atu calaa khaalatiha calaa cammatiha walaa calaa khaalatiha habaryarteedna lagama dulguursado eedadeedna lagama dulguursado maa waraa'a dalika cumuumka marka waxaa khasisay xadiidka nebiga sal alay wasalam oo soo bixiyey maadaama aad gabadha wada joogtaan inta aad iyada wada joogtaan ooydaan kala tegin habaryarteedna ha ka dulkeenin eedadeedna ha ka dulkeenin haddii aad eedadii qabtana gabadhii ha keenin ama habaryartii aad qabto sidaas macnaha waxa weeyaan xadiidka nebiga sal alay wasalam soo bixiyey oo macnaha gaar u saaray cumuumkaana ka bixiyey waa mukhasiskii marka iyaduna waa mihaal wey yacni takhsiisu lkitaabi bisunna ayay mihaal labaad u noqon kartaa ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث وكقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوها, ونحوها أي وحي لمن خص وحى لغو خصيصي بقوله صلى الله عليه وسلم نبي قوله يري لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم سيدا درادت ولدك كافر كا دحل مله حديث كسور ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع kitaabka qur'aanka oo ijmaac lagu khasay mihaalkeed waxa weeye qawluhu tacaala wاladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda kuwa gabdhaha muxsanaadkee dhowrsoon qadfaya oo zinada ku ganaya markaa kadibna waxay sheegteen ee gabdhaha ay ku sheegeen afar markhaati u keeni waaye kuwaas siddeetan jeedal ku dhufta baa layidhi subxana wa tacala siddeetan karbaash ku dhufta yacni gabdhihii muxsanaadka ee dhowrsoonaa cabibaadkii bay zina ku ganeen way zinaysatay bay dheh markhaatina waa u keeni waaye siddeetan jeedal ku dhufta su-aashu isweydiinta le waxay tahay marka yacni waaladiina yarmuuna waaladiina soo siyaqulcumuum ma ah ism mawsuul wey kaas marka zinada ku ganay gabadha muxsanada ee xukmigaas jaldiga a qaadanayahay cumuumkaa waxaa soo gelaya ama ha ahaado xor ama ha ahaado addoon ha ahaado lab ha ahaado dhadig ha ahaado yacni waxa weeyaan cumuumkaa soo wada waladiinadaa soo wada gelaya markay saa usoo wada galaan ayaa markaa waxaa laysku ijmaacay oo culimmadu ku ijmaaceen siduu sheekhu wato culimmadu waxay ku ijmaaceen haddii cidda wax qadaftay ee gabadha muxsanada qadaftay uu addoon yahay ama ay addoon tahay ayaga in aan siddeetan jeeda lagu dhufanaynin laakiin intaa niskeed lagu dhufanayo intaa niskeed oo ah afartan jeedal afartan karbaash baa lagu dhufanaya xukumkaa daliilkiisu muxuu yahay waa ijmaac ijmaaca marka laysla ogolaado culimmadu isku waafaqeen kulligood in macnaha waxa weeyaan addoonku hadduu wax qadfo afartan jeedal lagu dhufanayo ijmaacaasaa wuxuu khasisay cumuumka aayadda oo ah macnaha waxa weeyaan ruuxii wax qadfa ninkuu dooniba ha noqdee siddeetan jeedal ha lagu dhufto addoonkiibaa laga soo reebay hadduu addoon yahay waxa wax qadfay isaga waxaa lagu dhufanayaa afartan oo maxaa ka soo reebay ijmaacaa ka soo reebay ilan ijmaacu wuxuu noqon doonaa daliil adilada muctamadkaa ka mid oo u tegi doonaa haddii shay ummaddu isku ijmaacdo دليل وي دليل شرعي ونقله إن أمتي لا تجتمع على ضلالة نبي قرنا صلوات الله وسلام عليه لكن إن لتأكد على جامار مانا علماء ربضان با إجماع سورة قريب دي سبا كدو دي سبا طيب مركا آيات الله خصيصة يوحويان والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة خص وحلقوا خصيصة آيات بالإجماع يعني كلا لغو كلمي على أن الرقيق أدونك القاذفة إيه قذفيه يجلد إن لجلدي أو لجلدي أربعين أفرتا إجماع صالحو خس آيات هكذا سيداس انت ينوجوج معنى وحويان إجماع أو أدونك إن سيديتا لجلدي إن أفرتا لجلدي إجماع صالحو خسيسي عموم كي آيات أو أدونك كسر ريبي بينما هدي أوسن إجماع سيجري لهين أدونك عمومك قل له سيديتا بلجلدي له لكن إجماع صالحو بحيي انت أمرك اللي فهمت sheekhu wuxuu ictiraadayaa miaalkaas miaalkaasuu ictiraadaya wuxuu leeyahay haakadaa sidaasaa masala ay ku miaaliyeen kaiirun in fara badan oo min alusuuliyiina ka mid in badan oo usuuliyiinta ka mid a kitaabka oo la takhsiisiyo oo ijmac lagu takhsiisiyo miaalkaasay ku sameeyeen buu sheekhu wa fiihi nadar fiiraana ku sugan fiihi nadar haddaad maqasho waa la bushinayaa ictiraad baa kushuga macnaa waxa weeyaan ishkaal wa fiihi nadar waxaana ku sugan firo maxaa yeelay lihubuuti alkhilaafi khilaaf baa khilaafka sugnaanshihiisa dartii fii daalika mas'aladaa iyadaa uu ku sugan yahay yacni ijmaaca la sheeganayo ijmaac jira ma aha maxaa yeelay mas'aladu waa mas'ale khilaafi awey mas'aladu waa mas'ale khilaafi awey addoonka ma siddeetan baa la jeedli mise afartan baa la jeedli afartan wax ku ijmaacsan ma jiro culimmada qayb baa qaba in siddeetan la jeedli mar haddaysan ijmaac masaladu ahaynoo mukhtalaf noqoto oo khilaaf culimmada uu soo galana daliil ma noqonayn mar hadduusan daliil noqoninna meeshii waxaa ka baxaysa takhsiiskii baa ka baxay marka sheekhu wuxuu leeyahay dacwa alijmac sheegashada ijmaaca meeshan la sheeganayahay mas'ale musallama ma aha waa masale macnaha waxa weeyaan laysku diidan yaha maxaa yeelay masaladu waa masale laysku khilaafsan yahay ee masale mujmaca ma aha halkaasu macnaha ka ictiraadaya wa fiihi nadar miaalkaana waxaa ku sugan firo maxaa yeelay lihubuuti alkhilaafi khilaafkaa sugan fii daalika mas'aladaasuu ku sugan yahay walam ajid mana helin buu ihi lahu arrinkaa isaga ah yacni takhsiiskaa kitaabka ijmac lagu khasisaayay miihaalan uma helin saliiman oo nabadgashana miihaal aan la bushinaynin oon wax laga sheegaynin uma helin buu ihi masaladaa iyada kitaabka qur-aanka oo la khasisay oo ijmac lagu khasisay laakiin miihaalkaasa in badan oo usuuliyiinta ka mida u sameeyeen buu sheekhu leeyahay haddii aan la helin laakiin yani maadaama laisla ogol yahay inuu ijmaaco qolaa waxay leeyihin ijmaacu isagu wax ma khasiso waxmana ma naskho inuusa waxba naskhin waa laisla ogolyahay ee laakiin ijmaaca waxaa la yidhaahdaa laabudda lahu min mustanad ijmaacu laabudda waa inuu meel cuskan yahay daliil waa inuu cuskan yahay daliilka ama ha lahayo ama ayaan lahayn laakiin ijmaac biduuni daliil ama jiray leeyihin shayga marka takhsiiska sameeyey ijmaaca ma aha laakiin waa mustanadka ijmaaca ijmaacu daliilku ku dhisan yahay oo ama xadiida ama qur'aana kaas ayaa macnaha waxa weye takhsiis ka sameeyey ee ijmaca laftiisa ma aha sidaas macnaha waxa weye qaarkood ay ku bushbixinayaan oo meeshaba waxay ka saarayaan middan ah takhsiisu lkitaab bilijmac meeshay ka saarayaan imaa wuxuu u noqon un imaa takhsiisu lkitaabi bilkitaab ama takhsiisu lkitaab bisunna maxaa yeele ijmaacu mee labadaa mid buu salka saari doonaa sidaas macnaha waxa way qaarkood ay macnaha ku jawaabayaan mithaalka marka waa la bushiyey wa mithaalu takhsiis alkitaabi bilqiyaas kitaabkii baynu ku dhex jirnaay saddex baan ka soo baxnay isagoo lagu khasisay mid baa inoo laaban wa mithaalu takhsiis alkitaabi kitaabkii oo la khasisay mithaalkeedu waxa weeye bilqiyaasi lagu khasisay qawluhu tacaala azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda midka midda zinaysatay iyo midka zinaystay mid kasta oo ka mida waxaad ku dhufataan boqol jeedal boqol karbaash ku dhufta saas way aayadda macnaheeda midka zinaystay iyo midda zinaysatay waxaan marka kala qaad lahayn kaa zinaystay iyo taa zinaysatay ama ha ahaado addoon ama xor ha ahaado marba haddii zina ay ka dhacdo muxsanna uusan ahayn oo nikaax uusan u hormarin boqol jeedal ku dhufta cumuumku saasuu keenaya cumuumku saasuu keenaya oo cumuumkaa waxaa soo gelaya addoonkii iyo addoontii xortii baa soo gelaya maxaa yeelay yacni zani baa la odhanaya isaga laftiisa markuu ku dhaco zani wey yacni waxa weye cumuumu zani ayay soo wada gudagelayaan sidaa marka la yidhaahdo addoontii waxaa ka bixiyey nas addoonta qur-aan baa khasisay oo qur-aan baa ku soo arooray iyada inaan boqol jeeda lagu dhufanaynin ee boqolkaan niskeed lagu dhufanayo maxay tahay aayaddaasi waladiina maxay tahay aayadda qur-aanka faidaa uxsinna fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab gabdhihii addoommada baa laga hadlay ogow waxaa la yidhi markii yacni waxa weeyaan hadday zine la yimaadaan hadday zine la yimaadaan tii oo xorta ahayd ciqaabtii la ciqaabi jiray niskeed baa iyada la ciqaabi mid xor oo zinaysatay marka maxaa la ciqaabayey boqol jeedal baa lagu dhufanaya soo maa niskeedu waxa weeyaan konton jeedal in lagu dhufta wey addoontii marka iyada naskaasaa ka soo khasisay oo boqol konton jeedal baa lagu dhufa waxaa meesha yihiin marka addoonkii addoonkii ninka ninka ahaa isaga xaggee baa